بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada almalaaxim oo isdaar ka soo saartay howlgalkii lagu dilay taliyihii maliishaadka xisaamul amni ee ay mujaahidiintu ansaaru shareeca ka fuliyeen gobolka abyan kulan u dhexeeyey saraakiisha ugu sarsaraysa imaaraadka iyo maraykanka oo ka dhacay xarunta bentagonka haddaba maxaa ka jira in imaaraadku uu horkacayo ciidamo la doonayo in la geeyo khaza maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay in toddoba boqol oo askari looga dilay dagaallada culus ee ka socda jiidda khaza warbaahinta sahaynada oo sheegaysa in khasaaruhu inta uu ka badan yahay iyo caddaymo hor leehu uu bixiyey nidaamka benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha hindiya oo booqashadiisii ugu horreeyey ku tegaya magaalada kiyef iyo valadimir butin oo ka digay in ciidanka yukrein weeraro musiibo geysta ay ku qaadaan warshadaha nukliyeerka ruushka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa لم تضع الحرب بين الحق والباطل أوزارها بعد فبين أولياء الله وأولياء الشيطان صراع منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة
waa muuqaal xiiso badan oo ciwaan looga dhigay cabduladiif asayid iyo khisaastii cadaaladda waxaana baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab filimkan oo la daawan karo in ka badan labaatan daqiiqo ayaa soo bandhigaya dagaalkii qaraaraa iyo dabindaabiyadii joogtada ahaa ee ku tilmaamnaa cabduladiif sayid dagaal oogihii ay mujaahidiintu waayo dheer ku daba jireen dabinno badan oo loo qoolayna ka badbaaday كل خاين بان صافيه كل خاين بان صافيه وكان من أولئك الخونة المرتدين المدعو عبد اللطيف السيد من استخدمته أمريكا الصليبية والحكومة الإماراتية المتصهينة بيدقا تحركه وبندقية مأجورة لقتل المجاهدين والأحرار من أبناء شعبنا المسلم في أبين وعدن فقام بدور أبي رغال الذي كان وما زال يتكرر أشباهه في كل زمان ومكان يدل على الحرمات والمقدسات مقابل الفتات من متاع الدنيا حتى رجمت العرب قبره بعد موته إن السفاهة صيغت في خلائقهم لا بارك الله في القوم الملاعين
qisada la dagaalanka shareecada islaamka ee cabduladiif sayid waxay soo bilaabanaysaa labakun kuw iyo tobankii xilligaas oo gobolka abyan iyo gobollo badan oo dhaca koonfurta yemen ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab cabduladiif sayid ayaa ahaa hogaamiye kooxeed dhibaateeyey dadka muslimiinta hantidoodana xoog uga qaatay laakiin marka la taagay suldaanka shareecada wuxuu iclaamiyey inuu ka toobad keenay howshaas isagoo ku soo biiray safka mujaahidiinta ansaaru shareeca sida lagu sheegayo isdaarka cusub ee almalaaxim waxaa cabduladiif sayid isagoo ku dhex dhuumanaya safka mujaahidiinta laga soo gudbiyey dacwado la xidhiira falal ka dhan ah amniga muslimiinta uu ku lug leeyahay taasina waxay keentay in looga yeedho maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada waqaar laakiin uu hoggaansanka shareecada islaamka wuxuu ka doorbiday inuu baxsad noqdo wixii markaa ka dambeeyena wuxuu ku lug xirtay maraykanka xukuumadda yemen iyo dowladda imaaraadka carabta iyo cid weliba oo hurinaysa dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ansaaru shareeca ثم بعد أن سيطر المجاهدون على مدينة وقار التي ينتمي لها هذا الخبيث انتماء لا يمثل أهاليها الطيبين الشرفاء التحق بالمجاهدين مظهرا نصرته للجهاد لكنه في نفس الوقت ينفذ بالدسيسة والغدر ما يلحق الأضرار بالمجاهدين بشتى الوسائل الممكنة له لكن الجهاد كالبحر ينفي الخبث ويقذف بالجيف قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
وكان الله عباده مجاهدين من كف شر المرتدين وغنيمة هذه الدبابة التي ستعود في نحورهم بإذن الله الله أكبر الله أكبر
وعندما أراد المجاهدون الاستيضاح من بعض القضايا التي اتهم بها فر هاربا وسلك طريق العمالة للأعداء واختار الاصطفاف بجانب الأمريكان في حربهم على الإسلام ثم ارتكب هذا المجرم العديد من الموبقات بحق أهل الإسلام والمجاهدين وكان من أبرز جرائمه قيادته للحملات العسكرية المتتابعة على المجاهدين والقتل المأجور والمداهمات التعسفية وسجن الابرياء وتعذيبهم بشتى الطرق وافظعها بل تجرأوا على النساء المسلمات تروي dhibaatooyinka عن- ashahada la dirirnimo ee cabduladiif sayid kama badbaadin guud ahaan muslimiinta yemen gaar ahaan kuwa ku nool koonfurta dalka wuxuuna filimku soo bandhigayaa hooyooyin iyo aabbayaal u geblimiyey dagaal oogahan kuwaasoo carruurtooda ka dhigay kuwa uu laayo iyo wax uu xabsiyada dhigo iyo kuwa uu ka iibsado maraykanka iyo dowladaha carbeed qaarkood حسبي الله ونعم الوكيل فيه
اجمل قول جيبوا لي دليل جيبوا لي دليل ايش اللي صلحه؟ ايش اللي حدث؟ بتكلم ولا حاجه ثاني الدان بتكلم حاجه ثاني الدان الدان هذا يعتبر يعني يعني تقول جهنم لما يدخلوا في الدار اجمل صلح قلت له يا أصيل شوفني حلمتك العادي يقتلوك يا ابني قال لا قتلوني أنت مؤمنة قلت له مؤمنة عند الفيل جبين عند ثاني مرة قالوا قتلوه زي اسمه عبد اللطيف
انا اقول مش الوحيد اللي اللي يقتل بالطريقه هذه في كثير من اولاد الناس قتلوا بهذه الطريقه لكن ما حد يكتشفهم
وكان ممن وصل اليه غدره وامتدت يده الاثمه اليهم ثله من اولياء الله المجاهدين الشهداء كما نحسبهم وهم الاخ ابو عبد الله الكازمي رحمه الله الاخ احمد الخضر رحمه الله الاخ محمد مضيف الجعدني رحمه الله الاخ حسن باصريع رحمه الله الأخ مراد مزنبر رحمه الله الأخ صالح البرك رحمه الله الأخ أبو مالك الجعدني رحمه الله الأخ سامي يونس رحمه الله ورغم مرضه إلا أنه لم يسلم من غدر عبد اللطيف وأتباعه وغيرهم من عوام المسلمين المستضعفين رحمهم الله جميعا وقد لعب أدوارا في العمالة shantii متنوعة sane ee u dambeysay ka hor dilkiisa wuxuu cabduladiif sayid uu noqday adeega u dhaganugul imaaraadka carabta isagoo geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay dhibaatiinta mujaahidiinta ansaaru shareeca iyo muslimiinta yemen tani waxay mashruuc ka dhigtay in ansaaru shareeca ay ninkani ku raadsato meel weliba muddo toban sano ah gudahoodna waxay fuliyeen ugu yaraan siddeed camaliyadood oo si gaar ah loogu beegsanayay cabduladiif sayid intaasoo dhammina wuu ka badbaaday walow qaarkood uu dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray waxay sidoo kale mujaahidiinta halkaas caqdiya ay ku daba jireen cabduladiif sayid ku guulaysteen inay dilaan rag badan oo gacan midig u ahaa dagaal ogahan waxaana ka mid ah kuwa isaga la dhashay sida filimka cusub ee almalaaxim lagu soo bandhigayo
وقد مكن الله المجاهدين في عام 2016 للميلاد من قتل أحد أعمدة الخائنين والجواسيس التابعين للأمن القومي اليمني الأمريكي المجرم علي السيد ويعد الذراع الأول للمجرم عبد اللطيف وفي عام 2017 للميلاد تم تنصيبه قائدا لزمرة الخونة الجوعى من الحزام الأمني فزاد طغيانا فوق طغيانه ويحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون wuxuu wakhtigu isguraba dagaalka iyo siraaca u dhexeeya mujaahidiinta iyo muslimiinta oo dhinaca ah iyo isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ee ku soo duula yemen wuxuu horaantii sannadkii labakunsaddexiytobankii cabduladiif sayid ku dhawaaqay xamla dagaaleed ka dhan ah mujaahidiinta ujeedka xamladan ayaa ahaa in gobolka abyan looga saaro mujaahidiinta ansaaru shareeca halkaas oo ka mid ah goobaha ay aadka ugu xooggan yihiin saddex bilood ayuuna u qabsaday xaqiijinta hadafka uu naawilayey ee ahaa in abyan laga saaro mujaahidiinta si ka duwan dhagarta uu maleegayey cabduladiif sayid waxay mujaahidiintu yemen iyaguna wadeen diyaargarow aana waxba reeban oo ku aadanaa sidii ninkan looga horleexi lahaa muslimiinta yemen asbaabaha ay la yimaadeen ayayna ku dhinac wadeen ducada ay inay allaah ka baryaan inuu u fududeeyo howshooda من يعادل إجرامكم بالتجسس طال قصف يغنى محبيني وتنادى المرتدون في اليمن لحرب المجاهدين فتصدى لهم المجاهدون ببساله متوكلين على الله وحده فتساقطت اوراق العملاء وتناثرت اشلاؤهم واحرقهم المجاهدون في المدن والشوارع والجبال والشعاب فتفككوا وترددوا باحثين عمن يقود هذه الحملات وعرضوا على المرتزقه فانغمس القوم في الرده وعرض كل خطته فوقع اختيار الاعداء على عبد اللطيف مؤملين ان يكون لهم حبل النجاه من الغرق في سهول ابين وشعابها. ليخرج المجرم عبد اللطيف في حملته الاخيره على المجاهدين ساعيا لحتفه بظلفه.
إجرامكم بالتجسس وبينما كان هذا المجرم يحتفل توجه المجاهدون الى الله بالدعاء مع اخذهم بالاسباب متبرئين من كل حول وقوه الا قوه الله طالبين من ربهم التوفيق والسداد والاثخان في اعدائه ويرجون من الله سبحانه ان يرزقهم احدى الحسنيين الظفر والنصر على الاعداء او الشهاده في سبيله مقبلين غير مدبرين واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله واكثروا الاستعانه بمولاكم سبحانه وتعالى واكثروا من التبرؤ من حولكم وقوتكم سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينصرنا عليهم وأن يثبت أقدامنا وأن يربط على قلوبنا اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدنا اللهم إنا نستعين بك عليهم فأنت نعم المولى ونعم النصير اللهم بك نصور وبك نجور وبك نقاتل اللهم فثبت أقدامنا واربط على قلوبنا وانصرنا على tobankii القوم agoosto ahayd maalin sabti ah kana soo wareegatay hal sano oo kaamil ah iyo maalmo kooban wuxuu cabduladiif sayid iyo murtasaqada imaaraadka uu hogaaminayey ku soo duuleen deegaanada buuraleyda ee dhaca degmada muudiya ee gobolka abyan saacado ka hor wuxuu warbaahinta ka soo muuqday isagoo caraatamaya oo goodinaya tilmaamayana in abyan ay noqon doonto meel ka maran mujaahidiinta ansaaru shareeca laakiin goodiskaas wuxuu noqday waxba kama jiraan afka ayaana ciidda loo daray kadib markii mujaahidiintu ay ku beegsadeen qarax miino oo dhulka lagu aasay فبدل الرقص بالامس متبخترا موهما نفسه بالانتصار انخلعت روحه عن جسده ليرقص متطايرا في الجو مع نغمات الانفجار حتى استقرت اشلاؤه على الشجر والحجر وبعضها متعفرا بالتراب
كنا غير مصدقين كان بمجرد صاعقة عبد اللطيف السيد التي خسارته فادحة وفراقه مرير القائد عبد اللطيف السيد مثل آه، صدمة كبيرة آه، لنا آه، بهذا المصاب كبير الأليم فهو خسارة على الأحزمة الأمنية خسارة فادحة يعني ذات كفاءة عالية أنه مش معقول أنه يتحرك قائد وهم waxay iman maalinkaas u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale takbiirta mujaahidiinta ayaana ruuxday buuraha muslimiin badan oo dhibana u ahaa cabdulatiif sayid ayaana sujuud la dhacay filimka cusub ee almalaaxim ayaana soo bandhigaya qayb ka mid ah farxadda mujaahidiinta ee maalinkaas أشرقت وجوه المجاهدين وارتسمت البسمة على شفاه المظلومين المقهورين واستبشر المكلومون وأطلقت الزغاريد وفرح الشرفاء
qaybaha dambe ee muuqaalkan ciwaanka looga dhigay cabdulatiif asayid iyo qisaastii cadaaladda waxaa lagu soo gudbinayaa fariin ku socota saraakiisha hor boodaysa ajandayaasha imaaraadka carabta ee yemen waxaana loogu baaqay inay ka joogsadaan arrintaas taa beddelkeedna ay mujaahidiinta ka nabadgeli doonaan balse ciddii ka dhaga adeegta tallaabadaas waxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ee wacad ku mareen inay gacantoodu gaari doonto abaalkiisana maalin uun la marsiin doono qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ka faa'iidaystay talada mujaahidiinta oo isaga soo baxay falalkii ay ku jireen ayuuna filimku soo bandhigayaa
ختاما ان هذه العمليه هي رساله للعقلاء فكل من باع دينه بدنياه خسر حياته قبل اخرته وكل من تلطخت يده بدماء المجاهدين او تعاون مع الكفر العالمي واذنابه من حكام المنطقه ضد المجاهدين فان مصيره مصير المجرم عبد اللطيف وحوس وغيرهم الا ان يتوب من فعله
وكل من تورط في هذه القاذورات ادعوه مخلصا لان يتوب قبل فوات الاوان واؤكد له اننا بعون الله وتوفيقه لن نترك ثار شهدائنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen ilyas cabdulaahi suibaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn soo qabanayaa saxiifadda bolitico waxay daawacday maqaal ay ku faaqidaysa koox samaysa jabsiyada internetka oo saacadihii lasoo dhaafay isku dayey inay u dhacaan akoonnada muhiimka ah ee uu baraha kala duwan ee internetka ku leeyahay madaxweynaha dalka maraykanka jo biden kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan dalka iiraan waxaana muhiimadooda guud lagu sheegay inay doonayaan in xukuumadda tehraan ay u gacangeliyaan xogaha muhiimka ah ee quseeya doorashada dhowaan la filaya inay ka dhacda gudaha dalka maraykanka si ay faragelin ballaaran ugu yeelato labada dhinac waa dhanka jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba mid ka mid ah aaladaha sida gaarka ah la isugu dayey in lagala wareega jo biden waa koonkiisa gaarka ah ee whatsapp-ka waxaana la sameeyey iskudayo dhowr ah oo la doonayay in lagu haggareeyo iyadoona farriimo dhowr ah loo diray dadka isaga ka agdhow ee u ah caawiyaasha gaarka ah waxaana la isaga dhigay koox ka socota shirkadaha google iyo microsoft islamarkaana doonaya inay adkeeyaan ammaanka xagga internetka ee akoonnada jo biden waana sida ay tibaaxaysa dabcan shirkadda meta oo ah milkiilaha aaladaha whatsapp instagram iyo facebook f b i da maraykanka ayaa sheegtay in dhanka kale ay kooxdan waddo dadaallo ay ku doonayso inay ugu dhacdo akoonnada muhiimka ah ee xisbiga jamhuuriga si gaar ah kuwa donald trump balse la sameeyey ka hortag adag waana sida ay hadalka u dhigeen iiraan ayaa u muuqata mid sii laba jibaaraysa marba marka ka sii dambeysa beegsiyada xagga internetka ah ee ay ku hayso maraykanka si ay faragelin togan ugu yeelato maalmaha soo aadan doorashada madaxtinimo ee ka qabsoomi doonta waddankaas islamarkaana ay qalalaaso ugu dhex abuurtay xisbiyada kala duwan ee ku loolamaya kursiga haddii aan halkaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda alqudus alcarabiya waxay nashrisay warbixin ku saabsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku dhawaaqay in toddoba boqol oo askari looga dilay dagaalada culus ee ka socda deegaanada jiidda hore ee ghaza iyo warbaahinta sahaynada oo sheegtay in khasaaruhu uu ka badan yahay caddeemaha uu bixiyey nidaamka benyamin netanyahu majalladda ayaa sheegtay in howlgallada kusii lixaadsanaya ciidanka gumaystaha gaar ahaan kuwa ku sugan xaafadda al zaytuun ay sababtay inay sii kororto tirada bakhtiga askarta sahaynada waxayna gaartay sida ay sheegayaan ilaa lix boqol iyo sagaashan iyo lix askari walow la aaminsan yahay misena ay warbaahinada gumaystaha qaarkood qirayaan in caddadda intaasi ay ka badan tahay balse benyamin netanyahu uu daah saarayo tirakoobkan cusub ee uu soo saaray maamulka sahaynada ayaa si aad ah ugu baahay saacadihii lasoo dhaafay iyadoona siyaasiyiin fara badan ay arrinkan u arkeen mid dhab ahaantii xaqiiqada si aad ah uga fog oo uu netanyahu ku qarinayo jabkiisa halka kuwo kalena ay u sacbatumayaan caalamkuna ay ugu muujinayaan in middan ay xaqiiqo tahay dharbaaxada gaartayna ay ka yar tahay midda ay u geysteen kooxaha muqaawamada reer filistiin aan markan u weecanna dhanka majalladda the guardian oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday ra-iisul wasaaraha hindiya oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegay magaalada kiyef iyo faladimir putin oo ka digay in ciidamada yukrain ay weerar musiibo geysta ay ku qaadaan warshadda nukliyeerka ruushka ee kuriski naarandara muudi ayaa kiyef ku tegay booqasho si aad ah isha loogu wadahayey waana middii ugu horreysay ee uu ra-iisul wasaaraha hindiya ku tega tan iyo markii ay yukrain xornimada qaadatay sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii hogaamiyaha xukuumadda new delhi ayaa sheegay in socdaalkiisan uu daaran yahay arrimo nabadeed iyo mid saaxiibtinimo oo labada dhinac ka dhexeeya in muddo ah isagoona carabka ku adkeeyey xiisadda ka dhex oloolsan kiyef iyo moscow iyo sida uu u arka nabadaynta dhexdooda wadahadalla diblomaasiyadeed ayaa ugu fudud waxaa lagu xallin kara khilaafka iyo colaadda soo jiitamaysa muddada fog labada dhinacna waa inay u fadhiistaan sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatadan waxaa sidaas yidhi muudi xilli uu ku sugnaa gudaha yukrain misena ay warbaahintu ka xog wareysanaysay arrimaha uu daaran yahay socdaalkiisan waxaa dhanka kale hadlay faladimir zeleniski hogaamiyaha xukuumadda kiyef isagoona sheegay in hindiya ay weligeed taageeri jirtay madax bannaanida yukrain ayna ku faraxsan yihiin booqashada ra-iisul wasaarahooda wuxuuna caalamku saacadihii lasoo dhaafay indhaha ku wada hayaa waxa isbeddel ah ee uu la iman doono socdaalka ninkan oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah dhanka kale ruushka ayaa mar kale ka digay in kiyef ay damacsan tahay in weerar xooggan ay ku qaaddo warshadda nukliyerka ee kuriski taasina ay ka dhalan doonto tallaabooyin aan la mahdin waa sida uu kremlinka hadalka u dhige waxaan ugu dambayn soo qabanayaa saxiifadda asharqul awsad waxay nashirisay warbixin ku saabsan daadad xooggan iyo fatahaado iswata oo ku dhuftay dalka bangaladesh oo maalmihii lasoo dhaafay ka soo kabanaya rabshadihii ballaarnaa ee kursiga looga tuuray xasiina waxaa fatahaad xooggan sameeyey webiga ugu weyn waddankan ee dhexmara bartamaha dalka iyadoona ay barakaceen tobaneyo ruux oo hadda waddanka qaybihiisa kala duwan ku wajahaya xaalado nololeed zaa'id xuseen booya oo ah soddoniyo shan jir ku sugan gudaha waddankan ayaa saxiifadda iyadoo soo xiganaysa faranse brice waxa uu u sheegay in gudaha waddanka waxaa ka socda ay yihiin musiibo xooggan guud ahaan qaaradda aasiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaay si aad ah u martigelinaysaa roobab xooggan oo mahiigaan ah halka meelaha qaarna ay ku dhufteen fatahaado galaaftay nolosha tobaneyo ruux oo aasiyaan ah halkaas ayaan dhegaystayaal uga baxaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan iminkana aan idinku wareejiyo walaalkeen suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka ognahay dilaagii dhiigmiradka ahaa ee ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada nairobi kadib markii uu dilay ku dhowaad konton qof maxaase ka jira in baxsashadiisa ay fududeeyeen saraakiil sarsare oo dowladdaasi ka tirsan warbixintaana soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir collins jumesi waa xubin baxsad ah oo maxbuus u ahaa dowladda kenya kaasoo maalmo xiriir ay ku dubi jireen ciidamada dalkaasi kadib markii uu ka goostay xabsi ku yaal magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi jumeysi oo ku eedeysan dilka in ka badan afartan haween ah ayaa baxsaday isaga iyo labaiyo toban kale sida warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha booliska dowladda kenya ninkan ayaa loo soo xiray tuhunka dil u geystay tobannaan dumar ah oo meydadkooda laga helay goob qashin qub ah oo ku taal magaalada nairobi waxaana mashahadkaas dad badan oo ka falceliyay ay ku tilmaameen arrin layaab leh oo muujinaysa in ninkaas uu ku saamoobay aflaamta foosha xun ee maraykanka iyo reer galbeedka dowladda kenya waxay eedeysanahan oo da ahaan soddon iyo saddex sano jir ah ku sheegtay inuu ka xanuunsanayo dhimirka dhanka kalena uu qirtay in tan iyo labadii sano lasoo dhaafay uu dilay afartan iyo laba ruux oo dumar ah xaaskiisana ay ahayd qoftii ugu horreysay uu khaarijiyo sida dowladda kenya warka u dhigtay qareenka maxbuuska fakaday ayaa sheegay in ruuxan uu wakiilka ka ahaa loo geystay jirdil xoogan si uu u qirto falka lagu soo eedeeyey halka xubnaha eedda usoo jeediyey jomeysi ay beeniyeen arrinkaasi ninkan oo dowladda kenya ay gacanta ku dhigtay muddo hadda laga joogo hal bil ayaa dhammaadkii isbuucii hore ka baxsaday xabsiga isaga iyo laba iyo toban ruux oo kasoo jeeda dalka eritereya kuwaasoo loo haystay in sifo sharci darro ay ku joogeen dalkaasi booliska ayaa shaaciyey in raggan ay goosteen kadib markii ay jareen xayndaabkii ku wareegsanaa xabsiga oo ku yaal magaalada nairobi afhayeen u hadlay dowladda kenya ayaa sheegay in natiijada hordhaaca ee dabagalka iyo baarista kiiskan ay muujinayso in howlgalka baxsashada uu ahaa mid lasoo qorsheeyey islamarkaana taageero ka haystay gudaha ciidanka waxaana uu tilmaamay in falkaas loo xiray sideed ka mid ah saraakiisha booliska oo ka tirsan ciidamadii xilligaas ku qornaa shaqada xabsiga waxaa uu sidoo kale sii hayaha xilka kormeeraha guud ee ciidamada booliska kenya intaa ku daray in saraakiishaas wax laga weydiinayo dhacdada uu xabsiga martigeliyey
هرب 13 سجينا من الزنزانة من بينهم 12 مواطنا إريتريا تم القبض عليهم لوجودهم بشكل غير قانوني في كينيا ورجل مشتبه به في جريمة قتل على صلة بحادث القتل في مكب النفايات saddex iyo toban maxbuus ayaa ka baxsatay xabsiga waxayna isugu jiraan laba iyo toban muwaadiniin eritareyaan ah oo lagu qabtay eeda ah inay dalka kenya ku joogeen si sharci aan ahayn iyo nin ku eedeysan inuu geystay fal dil ah oo ku lug lahaa dhacdo ka dhacday goob qashinka lagu tuuro baaritaannada horodhaca ah waxa ay muujinayaan in falka goosashada ah laga fududeeyey gudaha xabsiga waxaan qabannay oo aan xabsiga dhignay siddeed sargaal oo ka mid ah ciidamadii xilligaasi ku howlanaa shaqada waxaa sidoo kale arrintan dabagal ku hayaa ciidamada qaabilsan arrimaha gudaha ninka la soo eedeeyeyna wuxuu si toos ah u wajihi doonaa awoodda sharciga وتحقيقاتنا الأولية تشير إلى أن عملية الهروب تمت بمساعدة من الداخل وقد قمت بإيقاف ثمانية ضباط ممن كانوا في الخدمة حينها ويجري التحقيق في الأمر من قبل وحدة الشؤون الداخلية ومن تثبت إدانته ستواجهه القوة الكاملة للقانون
wararka qaar ayaa sheegaya in shan ka mid ah siddeed sarkaal oo loo soo xiray falkan la horgeeyey maxkamad ku taal magaalada nairobi maalintii arbacadii lasoo dhaafay waxaana boolisku dalbadeen in amar lagu bixiyo in saraakiishaasi xabsiga lagu sii hayo afar labaatan maalmood oo dheeraad ah si loo sii wado baaritaanada ruuxa ay weli baacsanayaan ciidamada dowladda kenya haddaba sidan ay dad badan uga falceliyeen dhacdada la xiriirta ruuxa ku eedeysan dilka xaaskiisa iyo in ka badan afartan kale oo dumar ah nin lagu magacaabo saacad oo ka falceliyay arrinkan ayaa sheegay in jomesi si aada ugu saamoobay aflaamta ay soo saaraan reer galbeedka luulwa ayaa iyaduna waxa ay wax layaab leh ku tilmaantay dacfiga taagdarada ciidamada kenya iyo sida aysan ugu suurtoobin in ay si deg deg ah u ogaadaan labaiyo toban ruux oo mar qura ka baxsaday xabsiga nuha maxamed waxaay tidhi ma wuxuu dilayaa tirada intaan la eg oo dad ah waxaana la leeyahay waa mid nafsi ahaan u xanuunsan ama dhimirka ka jiran umurayaan ayaa iyaduna waxay leedahay qisada ninkan waxay ku bilaabatay dilka mid ka mid a ehelkiisa waxaana ugu dambeyn isku bedeshay dembiyo aada u foolxun sida warka u dhigtay si kastaba ha ahaatee dalka kenya waxaa laga soo calaamadeeya dhacdooyin kala duwan iyo kiisas layaab leh oo la xidhiira qaabka uu yahay habdhaqanka dadka gaalada kenyaanka ah iyo sidoo kale axdaafta waalidahay ka dhalataa fikirkooda hooseeya iyo caqliyadooda liita
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabinay barnaamijka calamul yowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى